بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال النبي نبي وحوري صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم muslimiintu waxay ahaadeen cinda shuruudihim almuslimuuna cinda shuruudihim shuruuddooda agtooday ahaadeen oo ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye culimmadu cinda shuruudihim waxay ku fasireen ashuruud aljaa'isa fi sharci ama haddii muslimiintu sharci baadila ah oo sharcigii uusan ogolayn shardi baadil ah oo sharcigii aysan ogolayn haddii yacni shardi ay ka dhigtaan lama ogola wey waana ku dembaabayaan marka la leeyahay almuslimuuna cinda shuruudihim ashuruud aljaa'isa shardi jaa'isa waa inuu noqdo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد بن زياد البصري قال حدثنا معمر ومعمر بن الراشد البصري عن ابن طاووس وعبد الله عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان فقيه اليمن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحر ابن عباس نهى رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحر ريبي أن يتلقى الركبان dadka safarayda in laga hortago xadiiska in badan soo qaadanay walaa yabiica xaadirun laadaasa macna ahaan ziyaada ah walaa yabiica wa an yabiica xaadiruna nabigu waa nahiyey sala allahu calayh wasalam qof magaalo jooga inuu u gado libaadin qof baadiyaha badeeco kala soo galay magaalo joog inuu wax u gado nabigu waa nahiyey sala allahu calayhi wasalam qultu markaasaan waxaan idhi yabna cabaas maa qowluhu maa macnaa qowlihi nabiga qowlkiisa macnihiisu muxuu yahay sala allahu calayh wasalam laa yabiicu xaadirun libaadin maxaa loola jeedaa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi laa yakunu lahu simsaaran waa tii madhabkii ibnu cabaas horaan usoo qaadan jirnay waxaa la diidan yahuu yidhi inuu simsaar u noqdo dalaal dalaal yuusan u noqonin ayaa loola jeeda dalaal yuusan u noqonin hadduusan dalaal u noqonaynin oo samsare iyo waxaas uusan maaragta asagu ka raadinaynin wax ujro ah waa bannaan tahay calaa madhab ibni cabaas calaa madhab ibni cabaas waana soo qaadanay in badan ayaan madhabkan cabdullahi bn cabaas aanu soo qaadan maxalushaahidka marka bukhaari waxaa weeye laa yakunu lahu simsaaran samsarada asalkeedu inay bannaan tahay halkaasu ka delishana asagu dalaalnimada inay bannaan tahay qaala alimaamu albukhariyu raximah allahu tacaala baab hal yu'aajiru rajulu nafsahu min mushrikin fii ardi اlxarbi baabun haadaa midkani baabun baabu hal yu'aajiru rajulu ninku ma ijaari karaa ma kila gelin karaa nafsahu nafsadiisa nafsadiisa ma ka ijaari karaa min mushrikin gaal gaal ma dhihi karaa waa kuu shaqayna nin gaalo mushriga anaa shaqaalo kuu noqonaa ma dhihi karaa mushrigaasoo fii ardi اlxarbi ardulxarbo ku sugan mushrig oo ardulxarbo ku sugan ma dhihi karaa shaqaalan kuu noqon oo maaragta waan kuu shaqaynaa sidaa ma dhihi karaa masaladaas ayuu sheekhu ka hadli doonaa raximahu llahu tacaala masaladanna waxaa weeye akthar alculamaa waxay leeyihiin qof gaal ah qof gaala waa loo shaqayn karaa laakiin bishardayn laba shardi ayay ku xidhanoo qofka gaalka ah marka muslimku uu shaqaynayo waxaa shardi ah an yakuuna camaluhu fii maa yaxilu lilmuslim horta wax diintu ogoshahay inuu ka shaqaynayo waa shardi wax diintu ogoshahay inaad gaalka uga shaqaynayso waa shardi amaa gaalkii haddii aad uga shaqaynayso khinsiir oo kale khinsiirka hadduu yidhaaha yacni khinsiirka hilibkiisa ii qaybi ama ii iibi hadduu ku yidhaaho waa xaaraan wey xaaraan wey ama meel kilaab oo kale ah oo fisqi iyo faaxisho iyo lagu hayo hadduu yidhaha meeshan waardiye iyo nadiif iyo xafiiska iyo ka shaqe uu yidhaaho iyaduna waa xaaraan oo ma bannaana marka waxaa shardiga mar walbaba shardi اlأwl an yakuuna camaluhu fii ma yaxilu lilmuslimi ficluhu waxa qof muslima xalaal ay u tahay inuu sameeyo waa shardi ama waxyaalaha hadda dadka dibadaha jira qaarkood waxay ku weydiinayaan waxay kuleeyihiin dad beeshinay u shaqeeyaan oo gaalada gaalada iyaga markay waayeel noqdaan meelaa laysaga xanaaneeyaa ma yaqaanaan waalidka in la ixtiraamo oo caruurtu guryaha waalidka hadday da- noqdaan inay ku ixtiraamaan ma yaqaanaan dowladdaa la wareegay kuleeyihin dowladdaa la wareegay qofka hadduu waayeel noqdo waayeelada dhan marka meelaa laysugu keeni dowladdaa marka xanaanaynaysa qofkii shaqaalaha ahaa oo u qubayn lahaa oo maaweelin lahaa oo filimka iyo wax u shidshidi lahaa waxaas iyagaa qarashkiisa qaba walada dowladda ilmihii waa kala go-een waa u dhammaatay adagu mar hadduu waayeel noqdo horta waayeel noqoto bis macsalaan waa is nabadgeliyo waa xoolo un la dhalaayo oo kale xoolo wax dhalay oo kale camal marka soomaalida qaar ka mid ah waxay sameeyaan dadkaas meesha lagu xareeyey oo beeshinka ahi waxay samaynayaan way u qubaynayaan inta badanna gaaladu damiirka qofka muslimkaa waxay jecel yihin inay ka dilaan damiirka uu xambaarsan yahay oo diineed inay ka dilaanay ku dadaalaan marka waxay samaynayaan islaantii waayeelka ahayd oo gaalada ahayd waxay ku aadinayaan nin ragahay leeyihiin shaqaalo u noqo u qube oo xafaayadda ka bedel kii maaragta ah is- waxay samaynayaan ninkii ragga ahaa oo isaguna waayeelka ahaana gabaray leeyihiin u qube gabaray leeyihiin u qube qofka waxaa laga dilaa damiirkiisa uu xambaarsan yahay oo diineed ay rabaan inay ka dilaan ulajeedada intaas wey dadkii marka waa iska fuqaro diintuna iimaankuna waa iska daciif maantona ajnebigaasi marka iska xambaaraya gabadhii ninkiina habartaas ajnebiga ka iska xambaaraho xafaayadda ka bedelaho maanta o dhan oo u qubayna saasuu yeeli maanta o dhan taasoo kale marka waa xaaraan wey taasoo kale waxaa weeye waa xaaraan marka waxaa shardiya marka horeba in waxaan islaamku ogol yahay waxaan islaamku ogol yahay waa shardi waxaa kaloo shardi ah an laa yuciinahu calaa maa yacuuda dararuhu cala almuslimiin wax muslimiinta uu gaalku ku dhibayana waa inaadan ugu kaalmayn oo hub maalan muslimiinta uu rabo inuu ugu adeegsado hubkii inaad maaragtaa ka shaqaynayso ood u iibinayso oo xafiiskii iyo baqaarkii hubka uu ku kaydaysanayay muslimiinta uu ku laynayay inaad xaaris uga noqoto waardiye uga noqoto wax marka idilaac calaa cawraati almuslimiin uu ku samaynayo waa inaadan uga shaqaynayna waa shardi wuxuu ku yidhi sheekhu qowluhu baabun hal yu'aajiru rajulu nafsahu min mushrikin fii ardi alxarbi awrada fiihi wuxuu ku soo arooriyey xadiida khabaabin wa huwa idaaka muslim fii camalihi shaqadii khabaab uu u shaqaynayay lilcaas ibni waa'il wahuwa mushrik caasna gaal u ahaa wa kaana dalika bimaka wahiya idaaka daaru xarbin xilligaasna daaru xarbi ay ahayd maka wadalaca annabiyu sala allahu alayh wasalam calaa dalika wa aqarahu nabiguna camalka shaqadaas uu saxaabigu gaalka u shaqaynaya waa ku sugay walam yajzim almusanifu musanifku ma uusan goynin bilxukmi walixtimaala an yakuuna aljawaazu muqayadan bidaruura ow ana jawaaza dalika kaana qabla alidni intaan la fasixin oo ahaa fii qitaali almushrikiin iyo wa munaadabatihim in la gooyo gaaladii oo laga fogaado wa qabla alamri uu ahaa bicadami idlaali lmu'mini nafsahu mu'minku inuu naftiisa dulleeyo inta maaragtaa sharcigu uusan diidin wa qaala almuhallab wuxuu yidhi kariha ahlu lcilmi dalika shaqada gaalka loo shaqaynaya ahlulcilmigu way kahdeen ilaa lidaruuratin bishardayn laba shard waa laba shardi hadda aanu sheegayna axaduhumaa an yakuuna camaluhu fii ma yaxilu lilmuslimi ficluhu wاlآakhar an laa yuciinahu calaa ma yacuudu dararuhu calى اlmuslimiin wa qaala ibnu اlmunayir wuxuu yidhi istaqarat ilmadaahib waxay ku sugnaadeen calaa ana الsunaaca fii xawaaniitihim dadka samaynaya oo ka shaqaynaya dukaamada gaalada yajuuzu lahum alcamalu shaqadu waa u bannaan tahay liahli dima walaa yucaddu dalikana min adilla dullina lagu tiri maayo bikhilaafi an yakhdimahu laakiin kaafirka qofku inuu ugu khidmeeyo fii manzilihi gurigiisii wa bidariiqi tabaciyati lahu dariiq tabaciyahu khaadim camal uu u noqonayo oo gurigiisa maaragta uga shaqaynayo musqulihii u dhaqdhaqayo iyo taasi waa dilli wey dilli wey dariiqi tabaciya hadday noqoto قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص هو الحوضي البصري قال حدثنا أبي وحفص بن غياث القاضي قال حدثنا الأعمش عن مسلم أبي الضحى مسلم أبي الضحى عن مسروق ومسروق بن أجدع قال حدثنا خباب خباب بن الأرت قال وحور خباب كنت وحنا رجلا نن ننكاس وقينا برتن أه فعملت وأشقي للعاس بن وائل محل شاهد كبخاري هل كاسو قال كاسو أشقينا يا عاس بن وائل فاجتمع لي فاجتمع مال أيا كلمي لي أنيقا عنده عند العاس عاس بن وائل مال بدنا كويا شو دينا فأتيته مركاسا أؤمد قال كي أتقاضاه حالا كبقد شد الباي وردين كي إسي فقال وحير مركاس قال كي لا والله لا أقضيك كو قدي ماي حتى تكفر بمحمد إلى نبي الله محمد أدوك كفر صلى الله عليه وسلم فقلت مركاسا وحيري أما والله حتى تموت إلى أتكلمته ثم تبعث اللقصو صاره فلا أي فلا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم xataa haddaad dhimato oo mar kale lagu soo nooleeyo weligay nabiyullahi moxamed sala allahu aleyh wasalam ku kufri maayo qaala markaasuu gaalkii wuxuu yidhi wa innii lamayitun oo anugu inta dhinto miya uma mabcuuthun laysoo saara haddana ma inta dhinta haddana laysoo saari qultu waxaan idhi nacam qaala markaasuu gaalku wuxuu yidhi fa innahu shaaniye sayakuunu lii aniga waxaa ii ahaan doona hama halkaas haddiiba nolol dambe jirto maaluna ii ahaan doona iyo waladun caruur halkaas qiyaamaha maal iyo awlaad fara badan iyo ayaan heli doonaa markaasaan deynka kugu siinu yidhi waa ku jeesjeesay qofkii muuminka ahaa faaqdiika markaasaan kuu gudiy yidhi xoolahaagii faanzala allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey afara'ayta aladii kii ka warran kafara biaayaatina aayadaheenni ku kufriyey oo waqaala yidhi la uutayanna laysiiye oo laysiiye yidhi maalan maalaa laysiin iyo wawaladan carruuraa laysiin waa caaskaas caas bin waa'il qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu maa yucdaa fi ruqyati cala axyaa'i alcarab bifaatixati alkitaab haadaa midkani baabu maa iladii kii uu baab yahay yucdaa la siinayo fi ruqyati tufidi tufidii wixii lagu siinay calaa axyaa'i alcarabi carabta qabaa'ilkoodii lagu tufo bifaatixati alkitaab faatixada kitaabkana lagu tufo carabta qabaa'ilkoodii wixii la siin lahaa ayuu u baabiyay waxaasi ma bannaan yihiin mise ma bannaana imaamu albukhaari raximah llahu tacaala tarjamada wuxuu uga hadli doonaa ruqyada wax ma lagu qaadan karaa haddii ruqyo lagu ki- lagu kiraysto yacni waxaa lagu yidhi ku tuf qofkan oo qur-aan ku tufaa lagu yidhi ma dhihi kartaa qur-aankan ku tufi maayo ilaa intaas layga siiyo ilaa intaas layga siiyo qur-aan ku tufi maayo ma dhihi kartaa way bannaan tahay wuxuuna sheekhu u deliishan doonaa jumhuurulculamaa saasay qabaan oo waxay leeyihiin ruqyada ujro waa lagu qaadan karaa sida ujradaba loogu qaadan karo tacliimu lqur'aan oo qofka aad leedahay qur-aanka ku bari maayo ilaa intaasoo ujro ah aada iga siiso qur-aanka kuga akrin maayo ilaa intaasoo ujro aad iga siiso way bannaan tahay jumhuurulculamaa ilaa abaa xaniifa maahane abaa xaniifa isagu ruqyada waa ogol yahay laakiin wuxuu diidan yahay ujratu tacliimi alqur'aan oo wuxuu leeyahay qur-aanka bariddiisa in wax lagu qaato ma bannaana laakiin ruqyada waa ogol yahay wuxuu leeyahay daahir hada alxadiisa ku soo arooray ruqyada xadiiskana ku soo arooray uu leeyahay laakiin tacliimka xadiis kuma soo aroorin ayuu leeyahay abi xaniifa laakiin jumhuurulculamaa kalama saarin ruqyadana waxaa lagu qaadan karaa tacliimu lqur'aanna waxbaa lagu qaadan karaa tarjamada marka sheekha habka uu u tarjameeyey wuxuu yidhi baabu maa yucdaa fi ruqyati calaa axyaa'i alcarabiyuu ku soo daray calaa axyaa'i alcarab lagu tufo oo xukunku dee maba iskhilaafayo muxuu sheekhu calaa axyaa'i alcarabi xukunka ugu qeyday iyo tarjamada lianna alxukma laa yakhtalif biikhtilaafi alamkina walaa biikhtilaafi alajnaas jinsiga lagu tufayo farqi ma aha bayna carabiyin wa cajamiyin muxuu marka ugu khasisay tarjamada sheekha calaa axyaa'i alcarab muxuu yidhi calaa axyaa'i alcarab wuxuu u yidhi sheekha waxa weeye waa ricaayatan lilafdi alxadiis lafdiga xadiiskaa ku soo arooray axyaa alcarab ma ahane yacni xukunku farqi kale ma ahan bayna alajnaasi bayna alcarabiyi waalcajami ama carabi ha lagu tufo ama qof cajami ha lagu tufo akthar alculamaa waxay leeyihiin ujro waa lagu qaadan karaa ruqyada qaala alimaamu albukhaariy raximah llahu tacala waqaala bnu cabaasin wuxuu yidhi waqaala bnu cabaas wuxuu ka wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalam axaqu maa shay waxaa ugu xaqnimo badan shaygaasoo akhadtum calayhi shayga dushiisa ajran ajri aad ku qaadataan kitaabullahi yaa ugu xaqnimo badan uu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam wax ajir lagu qaato waxaaba ugu sarreeya o ugu xaqnimo badan uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam kitaabka ilaahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala wa qaala shacbiyu wuxuu yidhi laa yashtaridu lmucallimu shacbi asagu wuxuu yidhi mucallimka qur-aanka dadka baraya shardi ma geli karo shardi ma geli karo ilaa an yucdaa mucallimka shay-an shay in la siiyo maahane falyaqbalhu shaygaa ha aqbalo ha iska qaato wixii loo garto madhabka shacbi asagu saasuu leeyahy oo wuxuu diidan yahay shardiga mucallinka hadduu dugsi asagu qabto waalidku wuxuu u keeno waa xalaaluu leeyahy xalaal dayiba wa amaa shacbi wuxuu leeyahay inuu shuruud galo maya inuu yidhaaho cunugan qur-aanka bari maayo ilaa bishii ha intaa i siiso oo markuu dhammeeyana intaa ad iga siiso waa diidan yahay shacbi laakiin jumhuurulculamaa waa ogol yihiin jumhuurulculamaa waa ogol yihiin shardi xataa mucallimku inuu sameeyo wa qaala shacbiyu shacbi wuxuu yidhi laa yashtaridu lmucallimu mucallimku ma shardin karo oo shardi ma geli karo ilaa an yucdaa mucallinka shay-an shay in la siiyo maahane falyaqbalhu shayga markaas ha aqbalo oo ha qaato wa qaala alxakamu wuxuu yidhi huwa xakamu bnu cutaybata alqaadi alkuufiyu kuufigii wooye waa taabicigii ataabici alkuufiy taabicigii kuufigaha wuxuu yidhi lam asmac axaddan anigu qof ma aanan maqlinuu yidhi qofkaasoo kariha kahday ajra almucallimi mucallimka dadka qur-aanka baraya ajirkiisii qof yidhi waa karaahiyo oo diiday werigayba ma maqlinuu yidhi isagu waa sidaasan sida jumhuurta u badan yihiin waa acdalxasanu xasanulbisri wuxuuga siiyey mucallinkii qur-aanka daraahima daraahimuu siiyey daraahimtaasoo casharo ah mucallim qur-aan xasanulbisri wuxuuba siiyeba daraahim toban dirhamuu siiyey toban dirham ayuu siiyey mucallimkii isaguna ficil ahaanuba u sameeyey xasanulbisri walam yara ma uusan arkin ibnu siriin waa moxamed ibnu siriin biajrilqasaami kii xoolaha qaybinayay qasaam waa min baabi nisbati wooye waa facaalkii nisbada ahaa kii xoolaha qaybinayay unbaa loola jeedaa kii xoolaha qaybinayay ajirka uu qaadanayo lacagta uu qaadanayo ba'san wax dhibaata uma arkin ajrulqasaam maxaa loola jeedaa dadka xoolihii u qaybina xoolihii u qaybinahoo qiimo ahaan uu isku qaybinah waxaa dhici karta hal boos iyo laba boos inay isku lacag noqdaan isku qiimo noqdaan markaasu wuxuu leeyahay labadan boos iyo halkaa boos waa isku mid uu leeyahay intuu qiimihii soo ogaado qiimihii joogaan boosasku markaasuu saa ugu kala qaybina waa markii nadaa'irtu ay yimaadaan waxyaalaha isku midkaa markay yimaadaan saasuu xoolihii ugu kala qaybinaa markaasuu leeyahay ajir ha layga siiyo maadaama aan soo dadaalay moxamed ibnu siriin wuxuu yidhi dhib ma leh isaguna waa qaadan karaa wa qaala wuxuu yidhi ibnu siriin kaana sha'nigu wuxuu ahaa yuqaalu mid la dhihi jiray assuxtu xaaraamtu alrishwatu waa laaluushka rishwadaasoo fi lxukmi tu'khadu lagu qaadanayo fi lxukmi xukumka xaaraanta culimmadu ay ka digi jireen waa qaaligiiyo laaluush qaadanaya uu yidhi laakiin qasaamkii iyo mucallimkii ma ahanuu yidhi laaluush ma ahanuu yidhi laaluush ma aha ee culimmadu waxay dhihi jireen assuxtu alrishwatu fi lxukmi laakiin tani rishwo ma ahanuu yidhi mucallimku wuxuu qaadanayo qasaamku wuxuu qaadanayo waa xalaal u wa kaanuu waxayba ahaan jireen uu yidhi moxamed ibnu siriin yucdowna in la siiyo cala alkharsi qiyaasidda beeraha imisaa ka soo ga-aysa nin beera yaqaana imisaa ka soo geysa beertan balla warwareega afarta dhinac kala wareege imisa wasqi ayaa ka soo geysa beertan waa qiyaasa waa la wareega markaasu wuxuu leeyahy khamsata usuqaa ka soo go-ay kaas xataa waxbay sii jireen wey waa sidii qasaamkii waxu sii jireen oo kale waa bannaan tahay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان ومحمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل وعلي بن داود البصري عن أبي سعيد أبي سعيد الخدري قال ابن أبي سعيد الخدري اندلق نفر جماعة تجن جماعة من أصحاب النبي نبي أصحابتي سكمد صلى الله عليه وسلم في سفرة في سفرة سفر كتجن سفرة سافروها أي سفرين حتى نزلوا إلى دجن على حي قبيلة كدجن قبيل كاس من أحياء العرب carabta qabaa'ilkoodii ka mid a fastadaafuuhum way ka martiqaad dalbeen na martiqaaday yidhaaheen fa abow waa diideen an yudayifuuhum inay martigeliyaan faludiqa waxaa la qaniinay sayidu daalika kaas boqorkoodiyaa la qaniinay kaasoo alxayi ee qabiilka ah fa sacow waa ula socdeen lahu sayidkii bikulli shayin wax walba ayay ku sameeyeenay ula socdeen shay laa yanfacuhu xaal sayidkii shayin waxbaba uusan anfacaynba wax anfacayana ma jiraan qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaaheen low ataytum haaulaa'i kuwan haddaad u tegi lahaydeen kuwaasoo arrahda jamaca aladiina jamacaasoo nazaluu meesha soo degay lacalahu shaniga waxaa suurtagala an yakuuna cinda bacdihim jamaca qaarkood agtooda shay-un inuu ahaado fa atowhu markaasay u yimaadeen faqaaluu markaasi waxay yidhahdeen yaa ayuha kanow kaasoo arrahdu jamacaahu ina sayidana boqorkeenna ludiqa waa la qaniinay wasacaynaa lahu waxaan ugu camal falnay oon ula socannay bikulli shayin wax walba oo ugula socannay shaygaasoo laa yanfacuhu sayidkii aan anfacayn fahal cinda axadin axad agtiisa ma ahada axadkaasoo minkum idinka mid a min shayin ay shay un shay ma ahada wax ma haysaan oo daawo ah faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaha nacam wallaahi inii la arqaa anigaa tufa walaakin wallaahi laqad istadafnaakum waan idinka marqaati waan idinka martiqaad dalabnay falam tudayifuunaa nama aadnaan martigelin fama ana anigu marka biraaqin lakum idinku tufi maayo sayidka xataa tajcaluu lanaa ilaa annaga aad noo yeeshaan juclan ujro ilaa ujro aad nooga sheegtaan ma ku tufayu waana maxalu shaahidka imaamu albukhaariyo markuu tarjamaysanayo baabu maa yucdaa fi ruqyati calaa axyaa'i alcarab waa bannaan tahay ilaa saxaabadiiyaa sidaas cuquud ula galeen caqaday la galeen waxay yidhaaheen ma idinkugu tufayno ilaa jucli aadna siisaan fasaalaxuuhum markaasay saxaabadii waxay kula heshiiyeen calaa qadiic inay kula heshiiyeen qayb qaybtaasoo min alghanami ee ariga ka mid ah fandalaqa waa tegey saxaabigii waa abu saciid alkhudri saasaa loo badan yahay saxaabiga ku tufay oo faatixada ku akhriyey sayidkii abi saciid alkhudri alraawi lihada alxadiis isagaana xadiiska wariyey abi saciid alkhudri fandalaqa saxaabigii waa tegey yadfulu xaal uu ku tufayo calayhi sayidkii wayaqra'u uu ku akhrinayo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin faatixadii ku akhriyey fakaanama waaba isagoo nushida laga furay min ciqaalin dabar rati dabranaayo un dabarka laga furay ayaad moodaa fog waa raystay fandalaqa waa tegey sayidkii yamshi xaal uu soconayo walxaal maa bihi sayidka qalabatun wax cilad ah ay cilatun wax cilado kuma sugna qaala wuxuu yidhi abu saciid alkhudri fa awfowhum saxaabadii waxay u oofiyeen juclahum ujradoodii aladii jucligaasoo saalaxuuhum saxaabada calayhi jucliga ay kula heshiiyeen faqaala bacduhum saxaabada qaarkood waxay yidhaheen iqsimuu noo qaybiyay yidhaaheen xoolaha ina siiyeen faqaala aladii kii wuxuu yidhi raqaa tufay kii tufayaa wuxuu yidhi laa tafcaluu ha samaynina inii la arqi wey meesha idaa facalo wey inii la arqi la arqaa saasaan soo akhriyey markii hore wasacaynaa lahu bikulli shayin laa yanfacuhu fahal cinda axadin minkum min shay faqaala bacduhum nacam wallaahi inii la arqi waan tufaa raqaa yarqi karamaa yarmi arqi saasoo idin dhigi maayo aniga ima xarakin qaafka hoos dhig ya idin hoos dhigi soo maaha aniga ima shaqleen markii hore arqaa aan akhriyo arqaa ma aha arqi wa arqi faqaala aladii kii wuxuu yidhi raqaa tufay laa tafcaluu ha samaynina xataa naأtiya nabiya ilaa nabiga aan uga tagno salى اllahu alayhi wasalam fanadkura lahu nabiga aan u sheegno aladii kii kaana dhacay kaanadan taama icraabayna wixii dhacay horta aan u sheegno nabiga salى اllahu alيyه wasalam fanadura markaas aan fiirino maa iladii kii yaamurunaa nabigu wuxuuna amrayo aan fiirino salى اllahu alayh wasalam faqadimuu waxay kutuseen markaas saxaabada nabigeenna sala allahu alayh wasalam waracooday xalaal miradkooda wixii ujradii la siiyey waxay yidhahan ma dhadhaminayno ilaa nabigu sala allahu alayh wasalam aan masaladan weydiino ilaa markii ugu horreeye weye oo ay sameeyaan ficilkaas ficilkaas markii ugu horreeye sameeyaan faqadimuu markaasi waxay u soo galeen calaa rasuulillahi sala allahu alayh wasalam fadakaruu lahu rasuulkay u sheegeen sala allahu alayh wasalam maa waqaca ayaa loola jeedaa wixii dhacayo uga sheekeeyeen faqaala markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi wamaa yudriika oo saxaabiyahu maxaa ku ogeysiiyey abi saciidow annahaa faatixadu ruqyo inay tahay faatixadu inay ruqyo taho dadka lagu tufo oo dadka ilaahay ku caafinayo yaa kuu sheegay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam qad xaqiiqad asabtum xaqii waa asiibteen iqsimuu xoolaha qaybiya wadribuu lii anigana ii yeela macakum micigiinna sahma nasiib iiga yeela anigana xoolaha wax iga siiyu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam fadaxika rasuulu llah rasuulka ilaahay marka waa qoslay sala allahu alayh wasalam qaala abu cabdillahi wuxuu yidhi huwa albukhaari wa qaala shucbatu wuxuu yidhi xadaanaa abu bishrin abi bishrin asaabiq fi lisnaad samictu abalmutawakili bi hada alxadiis muxuu sidan u yeelay waa tasriix bisamaac abubishrin markan wuxuu caddeeyey samictu laakiin riwaayadii hore samictu nooma sheegine can abi bishrin can abilmutawakil u ahaa cancan u ahaa kii hore qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu dariibat alcabdi wa tacaahudi daraa'ib alimaa haadaa midkani baabu dariibati alcabdi addoonka wax soo saarkiisii ayuu u baab yahay iyo wa tacaahudi daraa'ib alimaa gabdhaha addoommada addoommada wax soo saaryaalkooda wax soo saaryaalkaas ilaalintoodana waa u baab in la yska ilaaliyo waxay addoontu kugu shaqaynayso maxalaala mise waa xaaraam waxay kugu shaqaysay halkan sheekh wuxuu uga hadli doonaa raximahu allahu tacaala dariibat alcabdi dariibat alcabdi ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa maa yuqariruhu sayidu calaa cabdihi fii kulli yowm waa wixii sayidku uu u qoondaynaayo dul saarayo addoonka maalin walba oo wuxuu leeyahay soo shaqee markaad soo shaqayso maalin walba un tobanaan kaa rabaa toban dirham waxaa rabto shaqee maalin walba toban dirhamaan un kaa rabaa wixii kuu soo harayna waa kuu xalaal saasuu yidhi kaasaa dariiba la yidhaha dariibadaas xukunkeedii iyo wa tacaahudi daraa'ib alimaa'i gabdhaha addoommada ah addoommadaas wax soo saaryaalkooda wax soo saaryaalka ilaalintoodana waa u baab oo ilaalinta maxaa loola jeedaa gabdhaha imaada ah waxa la dul saarayo gabdhaha iyagana laleeyahay haddaad shaqayso shaqadiiba tobanaan kuleeya tobanaan kuleeya marka aad leedahay waa inaad ilaaliso xirfadda ay ku shaqaynayso leanna waxa weeye xilligaa waxaa badnaan jiray imaada gaalada laga keeni jiray inta badane islaamkiina weli ma aysan makansan oo mutamakinaad kuma aysan noqone zine iyo waxyaalahaasa laga baqaa inay ku soo shaqeeyaan marka waa inaad tacaahudow inaad tacaahudood aad ugu fiirsato iska ilaaliso waxay soo kasbayso قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف والفريابي قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن حميد الدويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وحور أنس حجم أبو طيبة wuxuu toobay annabiya nabigu toobay sala allahu alayh wasalam fa amara nabigu sala allahu alayh wasalam lahu abu dayba nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amray bisaacin suus in la siiyo aw saacayni ama laba suus in la siiyo labadaas suus oo min dacaamin dacaam ah wa kallama nabiguna sala allahu alayh wasalam mawaaliyahu mawaalidiisii sayidyaalkiisii abu dayba dadkii addoonsanayey dadkaasna nabigu waa la hadlay sala allahu alayh wasalam fakhafafa sayidkii markaasuu fududeeyey fakhafafa mse fakhufifa fakhafafa sayidkii iska lahaa addoonka waa ka fududeeyey can khallatihi addoonka wax soo saarkiisii can khallatihi dheeftiisii addoonka dheeftiisii waxbuu ka fududeeyey oo dheeftii uu shaqayn jiray war in toban hadday ahaan jirta shanan kaaga dhig u yidhi shan aw dariibatihi waa shakun min araawi ama dariibadii uu ka fududeyey wax soo saarkii uu ka fududeeyey wax soo saarkii ayuu ka fududeeyey taasi marka waxay daliil u tahay dariibat alcabdi inay xalaal tahay dariibat alcabdi inay xalaal tahay waxaa kaloo sunno ah in lagala hadlo oo haddii qof lagaa xushmaysanayo lagaa haybaysanayo mujtamacu kaa haybaysanayo haddaad tahay inaad kala hadashana waa sunna mawaalida aad tiraa ka fududeeya ka fududeeya daraa'ibta aad dul saarteen addoommadiina qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacaala baabu kharaaji lxajaami haadaa midkani baabu kharaaji lxajaami baabu xukmi kharaaji lxajaami ninkii xajaamka ahaay oo toobaha ahaayoo dadka toobayey wax soo saarkiisii wax soo saarkaa xukunkiisii u baabya xajaamka kasabkiisu ma xalaala mise xalaal ma aha ayuu rabaa sheekhu baabkan inuu uga hadlo qofkaa xajaamka ahee xijaamada samaynayo oo nijaasta iyo dhiiggaas ku dhex jira xoolihiisa ma la cuni karaahoo ma xalaala mise waa xaaraam qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala حدثنا موسى بن إسماعيل هو تبوذك البصري قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد البصري قال حدثنا ابن داووس وعبد الله بن داووس عن أبيه داووس داووس بن كيسان فقيه اليمن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي نبي قوى استوبي صلى الله عليه وسلم وعد الحجام أجره xajaamkii kii toobana ajirkiisii waa siiyey nebigu sala allahu calayh wasalam taasi marka waxay deliil u tahay inuu bannaan yahay ujratu lxajaam waa bannaan tahay maca karaahati lakin waa karaahiyo jumhuurtu waxay leyihin karaahiyo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يزيد بن زريع هو البصري عن خالد هو خالد الحذاوي إلا عكرمة سوسعدة وخالد إذا روى عن عكرمة فانسبه للحذاء كيما تعلمه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحور ابن عباس احتجم النبي النبي واستوبي صلى الله عليه وسلم وأعدى الحجام أجره حجام كان أجر كي سواسي نبي صلى الله عليه وسلم ولو علم النبي هدو أغان لها صلى الله عليه وسلم كراهية كراهية إن تاي هدو أغان لها لم يعديه حجام كوحوه مسيا نبي صلى الله عليه وسلم كراهية محل ولا هذا مرة إلا وحن سوشاقنا أكثر العلماء وحيدهان وبكراهيه riwaayadana waxay leedahay walow calima karaahiyatan lam yucdih nabigu hadduu ogaan lahaa sala allahu calayh wasalam waxaan inay karaahiye yihiin ma bixiyeen xoolaha nabigu sala allahu calayh wasalam waxay culimmadu ku jawaabeen karaahiyadan waxaa loola jeedaa bimacnaa karaahatu taxriim walow calima nabigu hadduu ogaan lahaa karaahiyatan ay karaahiyata taxriim waxaana inay xaaraan yihiin hadduu ogaan lahaa lam yucdihi ma uusan siiyeen nabigu sala allahu calayh wasalam ee inay wuxu bannaan yihiin uu u siiyey maca karaahatin fiiha قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر ومسعر بن كدام عن عمرو بن عامر عن عمرو بن عامر الأنساري قال وحور عمر سمعت أنسا يقول كان النبي نبي هاجري صلى الله عليه وسلم يحتجم مد استوبة ولم يكن نبينا ما أهين صلى الله عليه وسلم يظلم أحدا قف إنه كالظلمية أجره أجرديس وكالظلمية قف كي وحو قفتنا نبي ما ظلمين جري صلى الله عليه وسلم أجرديس وسينجري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه الله سبحانه وتعالى